runtii waxaan shaqadan soo bilownay bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii tegey haddana bishii afraad ee sanadkii labada la maraya waa lix bilood bishii lixaad baa noo socota runtii ilaa intaas waa shaqaynaynay ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego biyaha aan qaybinay booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya qoys ay ka faa'iidaysteen waxaannu raashin gaarsiinay qoys waxaa raashinka la socda dhar iyo kabo iyo wiciyad iyo maxaan ku leeya caagaga jirgaanada biyaha lagu shubto shaqada intaa la eg waxaanu ka qabanay ee gobolladan laysku yidhaahdo puntland ka bilow gobolka bari oo hadda dowladda puntland saddex gobol ay ka dhigtay gobolka sanaag oo dowladda puntland ay laba gobol ka dhigtay gobolkii mudug maxaan ku leeyahay sool qayb ka mida oo haddeer jimcihii waxaan joogay taleex gobolka nugaal oo runtii maxaan ku leeyahay intaasaan waxaanu ka qabanay shaqada intaa la eg ilaa iyo haddana waanu wadnaa shiikh hadda sida aad ka sanqaranayso marka biyaha iyo raashinka iyo lacag hal milyan ku dhow ayaa ku baxday marka dhaqaalahaas xagad ka soo ururiseen culimo ahaan faadumoy qiyaastaadu ma xuma runtii lacag milyan ku dhow ayaa ku baxday shaqada lacagtaa waxaan ka ururinay dadka soomaaliyeed waxaan ka ururinay dadka jooga gobolladan puntland la yidhaahdo ha ugu badnaadaan oo dowrka muhiimka ah waxaa leh dadka ku nool magaalada boosaaso laakiin magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen magaalada labaad waa garoowe magaalooyin kalena waa ka qayb qaateen waxaa sidoo kale xusid mudan jaaliyadaha dibadda jooga hadday tahay jaaliyadaha afrika jooga jaaliyadda tanzania jaaliyadda kenya jaaliyadda uganda zambia south africa kulli waxbaa nooga yimid yurub carabaha laftigooda sida cumaan hooyooyin cumaan jooga oo kaleeto sacuudiga runtii lacagaha laga soo gaaray ay ka kala timid waxaase u badan lacagta aan gudaha ka ururinay gaar ahaan magaalada boosaaso waxaan ohan karaa lacag boqolkiiba siddeetan ku dhow lacagtan gudahan ka ururinay hadda roob ayaa meelaha qaybtood ka da'ay marka dadku ma hayaameen haddii ay u hayaameen meelaha roobku ka da'ay dhowaan baad ka timiye xooluhu ma u gaari karaan maxaa iska bedela xoolahooda faadumoy horta waxaa la dhihi karaa roob ma jiro goboladan runtii gobolada waqooyi galbeed ama somalilan waa maqlay in roob ka da'een laakiin gobolkan hadda aan joogno barida lagu sheegayo oo roob ka da'ay waa diilin waaciyo ku da'day runtii haddaad tegi lahayd waad ooyi lahayd siday xooluhu u baktiyayaan meeshaas sida loogu dhiban yahay haraadka ka jira meesha labaad oo sanaag la sheegaya waa ceelbo waa dhul soddon kilomitir aan ka badnayn dhulkaas isaga laftigiisa waa tegey wiigga hore aan ka soo qaybiyey raashin haddaad tagto runtii waad iska ooyi lahayd waxaa jira meela ciidka ka mid oo iyadana wax yar yar ka da'een marka dhulka intiisa badan waxaa la odhan karaa waa abaar weli roob lama hayo ilaahi subxana watacaala roob iyo raxmad waasica baan weydiisanaynaa laakiin dadku way guurayaan faadumo haddaan kuu soo koobo dhulkii badweynta hindiya u jeeday ee laga xukumay isku shuban iyo bayla oo soomaali weyn isugu timid somalilan looga yimid gobolada dhexe looga yimid puntland o dhan isugu timid wuxuu noqday hadda meesha ugu liidata maxaa yeela haraad dhulku waa dhul oomana ah ee dooxooyin waaweyn baa ku yaala sida noobir iyo kodmo iyo aboob iyo maxaan ku leeyahay ilaa dooxooyin aad waaw ilaa shiraar iyo muuqaal laga gaala ilaa hamuudo la gaaro dhulkaas haraad baa ka jira naqi wuu dhammaaday dadku waa dad isu yimidoo aad u fara badan way habqameen hadda marka intii awooday baabuur bay ku guurtay bilowday inay ku guurto waxaan ka yaabay dadka ka soo lugeeyey garan noobir ee lug ku maraya waaciye ka soo lugeeyey xabaalo cad oo ku maraya lug meesha la dhaho xabaal reer waa runtii dhul kilomtr ku dhow ayay dadku lug ku marayaan dameera ma wataan awr ma wataan xoogaa dadkii xoolaha halkaa la tegay waagi hore waa israaceen laakiin runtii baqdin aad u weyn baa jirta dhanka kalena rajo weyn baan ilahay ku qabnaa subxana watacaala ilahay inuusan naqadinayn oo roobna siinayo kuwa xoolaha bixinayo iyo kuwa la gaarsiinayo xoolaha anagu ma lihin dadkaasaa la baxay iyagaan boqolkiiba boqol u mahad celinaya ilahayna waxaan uga baryayaa in adduuniya aakhiraba alla u barakeeyo dhulka aad biyaha geysaan ama aad cuntada geysaan tusaale ahaan biyahoo kale xaggee aad ugu subtaan iyo biyihii dadkiibaa badan marka waxaan yeelnaa xoolaha kallan waa la waraabiyaa ee dadku bacay qoteen dhulkaa la qoday bacdan la dhisan jiray blastiga ah roobka bacdaasaa la dhigtaa dabeetana biyaha loogu shubaa waxna waa lagu waraabinaya waxna halkaasay ku shubtaan iyo jirgaamadooda marka waa isdabajoog markaanu anagu toban beri biyaha soo qaybano oo soo noqono laba beri saddex beri wax qorshaynaynaan joognaa kabacdina biyihii labaad baan dirnaa isdabajooggaasaan ku wadnaa laakiin dhibaatadan lagu dhacday waxay noqotay dhulkoo aad u weyn dadkoo aad u fara badan tabartayadii oo yar ayaa waxay noqotay runtii caqabadana haysata